إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka ugu dooroon askari ka tirsan ciidamada ugandha ayaa ku dhintay shan kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo shisheeyaha lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay saldhig ku yaala duleedka buulo burde oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee degmada ceelberde maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa soo kordhiyey canshuur hor leh oo laga qaadayo dadka iyo ganacsatada muqdisho mas-uul ka tirsan maamulka degmada baardheere ee dowladda federaalka ayaa maanta lagu dilay gudaha degmadaas kadib dagaal halkaasi ka dhacay mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxa uu salka ku hayo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka isku magacaabay puntland dowladda federaalka ayaa soo rogtay tallaabo ay ku cadaadinayso ganacsiga xorta ah ee soomaalida iyadoo sheegtay in ganacsatada laga rabo inay qaab cusub isku diiwaangeliyaan siyaasi ka tirsan hogaamiyaha mucaaradka dowladda federaalka ayaa ku baaqay in xamse cabdi barre xilka laga qaado beelaha biyamaal iyo jareer weyne ayaa diyo ku kala qaatay magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose qodobka dibadda madaxweynaha yukreen ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal toos ah oo uu la yeesho dhiggiisa ruushka آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan askari ka tirsan ciidamada ugandha ayaa ku dhintay shan kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo shisheeyaha lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose warkan iyo warar kale oo ku aadan ciidamada mujaahidiinta oo madaafiic ku garaacay saldhig ku yaala duleedka buulo burde oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka wararkaasi waxaa inoo haya haashim haddii aynu ku horrayno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa silsilada qaraxyo ah waxay la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaas oo ka baxay deegaanka lamber lixdan kuna sii jeeday deegaanka buufow ciidamadan oo sahay waday ayaa waxaa lala beegsaday ilaa afar qarax kuwaas oo khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ayaa ku naf waaya qaraxyada halka sidoo kalena shan kale oo ka tirsan isla ciidamada shisheeye ay ku dhaawacmeen diyaarad helikobtar ah ayaa ku soo degtay goobta lagu helay ciidamada shisheeye taas oo qaaday dhimashada iyo dhaawaca halkaa ku gaaray ciidamada shisheeye dhanka gobolka hiiraanna rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay saldhig ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku yaala duleedka magaalada buulo burde madaafiicda ayaana gudaha u gashay xeradii ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka waxaana jira khasaare kala duwan oo ka dhashay dhanka gobolka bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhig askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin degmada ceel berde welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa soo kordhiyey canshuur hor leh oo laga qaadayo dadka iyo ganacsatada muqdisho farxaan cali cabdulaahi ayaa warkani ka warramaya iyada oo dadka ku dhaqan muqdisho ay wajahayaan xaalado nololeed oo adag ayaa waxaa maamulka gobolka banaadir mar kale uu sheegay inay lacago canshuur ah ka rabaan boor kasta oo ku dheggan magaalada caasimadda ah ciddii aan isdiiwaangelin ee boorarkaasi iska lehna ay tallaabo ka qaadi doonaan haweenay u hadashay waaxda canshuuraha ee maamulka gobolka banaadir ayaa arrintan ku dhawaaqday iyadoo tilmaantay in sidoo kale ay amrayaan in nala lagu xirto boorarka taasoo marka loo eego ka lacag badan kuwii ay horay u xirteen waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed aan u sheegno baalayaasha iyo boorarka magaalada ku dheggan in canshuur laga rabo waxaan ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed marka hore inay diiwaan geliyaan boorarka magaalada ku dheggan qof kasto ama shirkad kasto ama ganacsi walba magaaladan ku yaalo waxaan ka rabnaa inuu xafiiska canshuuraha iska soo diiwaan geliyo si boorkaas oo u noqdo boor canshuuran oo magaalada lagu ogyahay waaxda canshuurahana ay ka warqabto kuwa aan nalka lahayn ama iftiinka aan lahaynna waxaa u sheegaynaa inay si si emergency ah ay iftiimintaas qayb uga noqdaan boor aan nal lahayn ama aan iftiimaynin magaalada inuu ku dhegnaado ma rabno tallaabadan ayaa qayb ka ah mashaariicda guracan ee lagu baadayo hantida bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku nool muqdisho islamarkaana ka mid a dhibaatooyinka joogtada ah ee ay wajahayaan taas oo ay sheegeen in dowladda federaalka ku hayso mas-uul ka tirsan maamulka degmada baardheere ee dowladda federaalka ayaa maanta lagu dilay gudaha degmadaas kadib dagaal halkaasi ka dhacay sida warkaani uu ku faahfaahinayo cali aadan xasan mas-uul ka tirsan maamulka degmada baareere ee dowladda federaalka ayaa maanta lagu dilo gudaha degmadaasi kadib dagaal halkaasi ka dhacay aroornimadii hore ee saakaya ayaa dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada baadheer iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland ka dhacay gudaha degmada wuxuuna sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dadka shacabka ah iyo qaar ka mid ah dhinacyada dagaalamay wararka laga helayo ayaa sheegaya mid ka mid ah xubnaha maamulka degmada ee dowladda federaalka lagu dilay saakaya gudaha degmada balse waxaa laisku hayaa xilka uu hayay iyadoo warar kala duwan ay soo baxayaan qaar ka mid ah wararka ayaa sheegaya inuu ahaa guddoomiyihii degmada halka kuwo kalena ay sheegayaan inuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka iyadoo ay jiraan warar kale oo arrintaasi la mid ah ilwareedyo kala duwan ayaa sheegaya in dagaalka ay bilowday dowladda federaalka sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada lama oga khasaaraha rasmiga ah ee dagaalka balse xiisad ayaa weli ka taagan gudaha degmada baareere mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay waxa uu salka ku hayo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka isku magacaabay puntland tafaasiil ku aadan warkaasi cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa soo gudbinaya saciid cabdulaahi oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliya ayaa tilmaamay in khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland iyo puntland aanu ahayn khilaaf salka ku hayo dana soomaaliyeed keliyana ay tahay khilaaf dano shakhsiyadeed ku dhisan wuxuuna shacabka soomaaliyeed u soo jeediyey in ay ku baraarugaan dhibaatada uga imaanayso siyaasiyiinta danleyda ah waxa uuna intaa ku daray in ay doonayaan oo keliya in ay ummadda soomaaliyeed isku baabi'iyaan waa kan isaga oo ka hadlaya ma ahan waxa karaysaska jira huna kama dhalan hadday puntland tahay iyo hadday jubbaland tahay iyo hadday meel kaleo soo bixi dee imaan doonto tahay yacni kama dhalan dan soomaaliyeed oo la isu qabtay mana ka dhala doono mid hadda soo socota dan soomaaliyeed waxa weeye nimankaani niman oo guruub oo nimba meel haysto oo nimba meel joogayahay aniga waa xidmada waa kabani oo shiraho oo sheer oo ninkii sheerka yacni muxuu ahaa ka fahmi waayo muxuu ahaa asaga faa'iidadiisa danihiisa yacni uu ka baxayo ayay wixii u ekaadeen marka sidaasaa meesha ka jirtay haddeerna wixii lagu heshiiyo ama laiskugu yimaado intaas bay noqonahayaan marka ilaa laga gudbo xayndaabka ah ee habka muxuu ahaa sheerka businesska oo kabaniga ah iyo ngo-ga siyaasadda laga dhigay ilaa halkaas laga gudbo dhibka soomaaliyeed oo siyaa ka jira nimanka siyaasiyiinta oo horjoogayaasha ah waa soconahayaan waana xalkuna in dadka soomaaliyeed oo lagu dirirahayo xukunkooda inay ayagu fahmaan oy ka gudbaan xayndaabka qabyaaladeed ooy muxuu ahaa nimankaan adeegsadaan siyaasiyiinta waxaa maalmahanba baraha bulshada qabsaday dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe iyagoona dagaaladaasi ay saameyn xoogan ku yeesheen shacabka soomaaliyeed dowladda federaalka ayaa soo rogtay tallaabo ay ku cadaadinayso ganacsiga xorta ah ee soomaalida iyadoo sheegtay in ganacsatada laga doonayo inay qaab cusub isku diiwaangeliyaan mubaarak cumar ayaa faahfaahinaya dowladda federaal kalaameeda kala duwan oo mar walba la yimaada habab ay bulshada soomaaliyeed lacago ugu qaadanayso ayaa hadda waxa ay bilowday mashruuc kale oo ah tallaabo ay ku cadaadinayso ganacsiga xorta ee soomaaliyeed iyadoo sheegtay in ganacsatada laga rabo inay qaab cusub isku diiwaangeliyaan mashruucan ayaa ah weji hor leh oo ay dowladda federaalka ku baadayso ganacsatada soomaaliyeed sidoo kalena ku cadaadinaysa ganacsiga xorta ee shacabka soomaaliyeed waxa ay si cad u sheegtay in tala bixinta mashruucan ay wataan hay-ada shisheeye cabdifataax aadan oo ah hafayeenka booliiska dowladda federaalka ayaa sheegay in ganacsatada la farayo inay qaataan warqadda loo yaqaano dembiila'aanta taas oo la sheegay inay ka qaadanayaan si ay dhiida annagoo tix raacayna xogaha ayna siiyeen saaxiibada caalamka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kala shaqeeya dhanka la dagaalanka argagixisada wuxuu taliska ciidanka booliiska soomaaliya soo saaray go'aanada kan go'aanadaas waxaa ka mid ah laga bilaabo tobanka febraayo labada kun shan iyo labaatanka waxaa shirkadaha iyo ganacsatada n g o-yada iyo m b o-yada la doonayaa inay qaataan warqadda dembila'aanta c i d tan iyo markii uu xasan sheekh maxamuud dib ugu soo laabtay villad soomaaliya waxaa reer muqdisho ku bilowday cadaysyo xoogan uga imaanaya mas-uuliyiinta dowladda federaalka kuwaas oo la hor imaanaya bulshada mashaariic ay u soo dhiibaan dowladaha shisheeye ee dhibaatada ku haya bulshada soomaaliyeed siyaasi ka tirsan hogaamiyaasha mucaaradka dowladda federaalka ayaa ku baaqay in xamse cabdi barre xilka laga qaado warkani waxaa inoo haya farxan cali cabdulaahi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah siyaasi mucaarad ah iyo xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku tilmaamay in dowladda federaalka mashruuca doorasho qof iyo cod ah ee ay waddo ololihiisa ay ku doonayso muddo kororsi wuxuu waxa loogu yeero golaha baarlamaanka federaalka ee uu ka tirsan yahay ugu baaqay inay ridaan xukuumadda xamse mid cusubna soo magacaabaan xaaladda dalka waa ay ka sii daraysaa maalinba maalinka ka dambeeya shacabku way u caddahay in halhayska doorasho qof iyo cod ah uu yahay hadal wanaagsan tani waa iskuday sii fogeynaya mucaaradka iyo maamulada horey u diiday muddo kororsiga ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur xildhibaankan ayaa sidoo kale sheegay xaaladda ka sii daraysa ee dalka ay abuuri karto kacdoon ay sameeyaan dadka shacabka waxa uu xusay in shacabka la isugu daray barakicin iyo boob iyo sidoo kale canshuuro xaddaaf ah oo lagu soo rogayo si looga hortago waa in baarlamaanku uu kalsoonida kala laabto ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo xamse cabdibarre si loo helo ra-iisul wasaare cusub oo awood u leh joojinta boobka xoolaha iyo barakicinta islamarkaana lala xaajoodo mucaaradka iyo maamul goboleedyada si looga heshiiyo doorasho isku dhaf ah oo ku dhisan nidaamka awood qaybsiga ayuu sii raaciyay hadalkiisa xildhibaankan ma ahan markii ugu horraysay uu xildhibaankan weerar afka ah warbaahinta u mariyo xukuumadda fadhigeedu yahay villa soomaaliya si kastaba hadalka mas-uulkan ayaa imaanaya xilli waddanka uu galay xaalad dhaqaale xumo dowladda federaalkana ummadda soomaaliyeed u horseeday inay dad badan ka barakacaan goobihii ay degganaayeen kana iibisay sida la sheegay dad ganacsato ah beelaha biyamaal iyo jareer weyne ayaa diye ku kala qaatay magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose maxamed qaasim ayaa warkani soo gudbinaya degmada jamaame waxaa ka dhacay munaasabad ay goobjoog ka ahaayeen odayaasha iyo waxgaradka beelaha jareer weyne iyo biyamaal iyo sidoo kale maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame beesha biyamaal ayaa bixisay qeybta labaadiyada wiil u dhashay beesha jariirweyne oo ku dhintay shil gaari shilkaas ayaa ka dhacay tuulada baludul amiin oo u dhow degmada jamaame kadib markii nin ka tirsan beesha biyamaal oo gaari jiirsiiyey wiilka yar kaas oo dhaawacii soo gaaray u geeriyooday maxkamadda islaamiga ah ee degmada jamaame ayaa horay u xukuntay diyada boqol neef oo geel ah beesha jariirweyne ayaa horay u qaadatay qeyb ka mid ah diyada qeybta kalena shalay ayay qaadatay waxaan u haray qeyb kale oo lagu ballamay in la bixiyo bisha shawaal axmed nuur matanow oo ah suldaanka beesha biyamaal ayaa diyada ku wareejiyey owliyaa udamka waxaana uu sheegay inta u hartay inay bixi doonaan bisha shawaal isagoo faahfaahin ka bixiyey sida uu shilka u dhacay anigoo ah suldaanka beesha biyamaal suldaan axmed nuur matanow suldaanka lacagtan ku wareejiyey waa toban kun iyo sagaal boqol tan u harsana waa afar kun iyo boqol muddada oo dhiman oo aan qabsanana waa bisha shawaal kowdeeda shilka wuxuu ku dhacay wiil reerka ah oo ka yimid degmada jilib gaari runaada watay oo dhexmarayay magaalada ama tuulada beled aamiin dhexdeeda ayaa waxaa si kama a ku soo baxay meel luuqa ooga soo booday cunugan yar cunugii wuu jiiray markii uu jiira dee kala dambeynta jirta la ajligeeda ninkii ma soo cararin meel mu carrin wuu istaagay dadkii u yeertay wiilkii uu soo qaaday cunugii waa naf keenay meesha ayuu ku geeriyooday bacdimaa uu geeriyooday ka bacdi ayagoo garbaha is haysto ayaa waxay soo aadeen maxkamadda shareecada islaamka maxkamadday imaadeen meeshii ayaa walaalkii wax baawurka jiirsay cunuga dilay meeshii ayaa waxaa lagu xukumay boqol halaadoo geela aabbaha dhalay wiilka dhintay ayaa goobta ka hadlay isagoo mujaahidiinta uga mahad celiyey kaalintooda ku aadan sida uu ku heli lahaa diyada wiilkiisa lacagta waraagtaya inta bakajaraad qayb yaara indhimantaad afar had beesada may ka dhimantay afar kun iyo boqol waad waraagtay meeqaa gacanta ku hayd hadda toban kun iyo sagaal boqol oo doolar ah maxaa kaa dhim afar kun iyo boqol odayaasha beesha jariirweyne ayaa goobta ka hadlay waxaana ay sheegeen in mujaahidiinta kahor laysku xadgudbi jiray oo ehelka dadka la dila aysan qaada jirin wax diyo ah suldaan maxamed cabdulaahi khamiis maasha allah xukun fiican waaye waa ku qanacsannahay ilaa kitaabkiisa aan ku helnay cadaalada iyo sinaanta iyo qof baawur dilay oo cunug yar hadii lagu qaataan wax noogu cusub hadda noo kowa markamay hadday kitaab maba haysan kitaab qaadana helna barnaamijka asaga ah xaqil idinku laha insha allah waad iska bixiseen wax idinka dhimna allah idinka soo aruuriyo allah idinka keeno bisha soonfur kowdeeda meesha ka soo qaadan ilaahay bedel khayr qaba allah idin soo geli anaga waxaadna siisaana loodamkii waxda allah u barakeeyo mayna fadhiin maaragta diyo qaadisho diya oo noo dileen reer biimaal walaalahayno ayeen iyo hadda un fadhiine waana ka dhammaysinaysi maasha allah ayaan ka dhammaysina aniyo walaalahayno hadda gacanta is haysine wal dhib ayaa maninka dhiine wal dagaal ayaana maka dhiine mudday waa shalgaadine muddada haddi la deerina walaagii una ka lahaynina ku wareejiyana haddana walkalana haddii ilaahay laka helona muddo shalgaadine haddii muddadaas la deero siinsiyaanini dheena ununa ku waafaqni hadda ka hor ma aragne oo diyo la shalgaadido oo miilan fadhiye oo beel jariir weyne iyo qabaalada kale oo diyo la shalgaadido umrigay ma aragne laakiin inta wilaayada koyti ilaa iyo halahan alxamdulilah ayada ka mahadsanda kitaabkii alla rabbi subxaanahu wa tacaala iyo ka helni suldaan cabdulqaadir xaydar sheekh cali oo ah suldaanka beelaha direed ee gobolada jubbada hoose jubbada dhexe oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa la dardarmay odayaasha beelaha jariirweyne iyo biyomaal ee goobjoog ka ahaa munaasabadda diyada lagu kala wareejinayay waa bimaal iyo jariirweyne waa dad isku jiro diris ah oo hadda deegaankan jamaame ama goshaan dhamma wada dego xeeb iyo gol wada degaan diris ah walaalo ah waxay soo mareen waa xasuustaan maanta waxay ku qalaqaadahayni waa arkayn dad waxgarad eh waaye waxaan leenahay horta awalo ilaahey aa u naqana ilaahay horta mugaa u toobadkeenno mahad celin ilaahay ilaahay u mahad celino kadibna waxaan leenahay xarakada si guud xarakada u mahad celino u duceyno agarab istaagno waad ogtiin taariikhdii aan soo marnay kitaabkaas agarab siino maanta waxaa taaganaho oo tartiib wax lu kala qaatay qaayla la'aan waxaa leeyahay ilaahay u toobadkeena gacnahan isqabsada xarakadana garab istaaga jihaadkaana lagu gaaray dhiig lahura lagu gaaray ka mid naqdaa leeyahay barwaaqadan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horey waxaa uga dhacay munaasabado kala duwan oo caynkan ah kuwaas oo diya lagu kala wareejinayay qabaa'ilada dega wilaayaadka islaamiga ah warkan waxaad kala socotaan warbaahinta tan alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda madaxweynaha yukrain ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal toos ah oo uu la yeesho dhiggiisa ruushka madaxweynaha yukrain ayaa ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay inuu wadaxaajood toos ah la yeesho dhiggiisa ruushka valadimir putin iyo quwadaha kale si loosoo afjaro dagaalka ruushka uu ku hayo dalkiisa muddo ku dhow saddex sano mar laga weydiiyey haddii uu la xaajoon karo putin iyo in kale wuxuu yidhi waan samayn doonaa sidaas haddii tani ay tahay qaabka keliya ee aan nabad uu heli karno muwaadiniinteena yukrain sida laga soo xigtay faransa bress madaxweynaha yukrain ma uusan sheegin xubnaha kale ee ka qaybgelaya wadaxaajoodkan balse ka hor waraysigan waxa uu soo hadal qaaday suurtagalnimada wadaxaajood dhexmara yukrain ruushka maraykan iyo midooda yurub zelenski ayaa si toos ah u diidanaa wax wadaxaajood ah in uu la galo ruushka isagoo ku adkaysanayay inuu doonayo inuu ka adkaado ruushka balse ku soo laabashada donald trump ee aqalka cad bishii janaayo ayaa dib u soo nooleeyey suurtagalnimada wadaxaajood nabadeed oo lagu soo afjarayo duulaanka ruushka oo socday tan iyo bishii februaayo arrinkan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo madaxweynaha ruushka valadimir putin uu ku dhawaaqay dabayaaqadii bishii janaayo inuu dalkiisa u furan yahay albaabada wadaxaajoodka lagu soo afjarayo colaada yukrain balse wuxuu diiday inuu wadaxaajood toos ah la yeesho dhiggiisa yukrain wararkii alfurqaanna waa naga intaa